asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhal waana xubinteenna murtida maanta ee aynu hadba dhinac ka soo qabanno innaga oo isku dayeyna inay mar inoo noqoto sida gaadiidka oo kale ama daabadda iyo hayinka wax la mid ah marna ay inoo noqoto sida tusaalayaasha haddii eebba idmahayo dheelitiran mid la mid ah mar kalena ay inoo noqoto mid aynu kor iyo hoosba wax uga dhugan karno oo ama aynu wax uga sheekayn karno waxaa la yidhi oo xubinteennana aan ku soo qaadanayna sheeko ka mid ah sheekooyinkeenna maaragtay ah sheeko qoysyada ama sheekooyinka qoysaska mid ka mid ah ayaan halkanna ku soo qaadanaynaa sheekadani waxa ay leedahay waxaa la yidhi nin ayaa meel degganaa haweenay uu aad iyo aad ugu kalsoon yahayna waa uu qabay isagii qoftiisana ma ahayn badanaaba isagu mid inay iskhilaafaan ku dadaala wuxuu ahaan jiray mid aad iyo aad u qanciya qofta iskuna daya in islaantiisa iyo carruurtiisu ay noqdaan kuwa daryeel iyo qanacsanaan xurma ku dheehan tahay uu ku dhaqo ileen isaga ayaa mas-uulaho mas-uuliyaddu waxay u baahan tahay daryeel cidda aad mas-uulka ka tahay waa inay kugu qanacsan yihiin ama aad dareenkooda qalbi ahaaneed ilaaliso lama raba inaad dareenka waxay cuni lahaayeen keli ahaan ku fakerahayaa ama waxay xidhan lahayen inaad dhahda waxaa ka muhiimsan inaad dareenkooda qanacsanaanta midkooda haddii ilahay kuusuma ogol yahay ee qancinta iyo midkooda farxadda inaad ilaaliso waa mid kale oo iyaduna muhiim u ah nolosha bini'aadanka weliba dadka aad mas-uulka ka tahay qof walbow waxaa lagaa rabaa inaad isku daydo inay qanacsanaadaan xagga farxadda iyo dhanka noloshaba si dheelitiran weligaaba aad noqoto laakiin haddii nin markuu gurigiisa soo galo carruurta kulle ay iswada duuduubaan oo cararaan oo naxaan aad tahay islaantuna ay markaas un cadho iyo aftuur bilowdo oo wax khayr laba aan lagaa filaynin dee heerkaas waaba heer xanaaq ku barbaaray barakana meeshaas ma taallo ayaan dhihi karnaa marka ninkanu ma ahayn mid noocaasoo kale ah ee wuxuu ahaa mid heerkiisa iyo carruurtiisa iyo islaantiisa ka faraxiya faraxna geliya waxaa deris la ahayd haweenay kale oo waayeel ah haweenayda waayeelkiihii waxa ay samayn jirtay waxyaalo fara badan oo maadaama ay gabadha ninku qaba ka weyn tahay ayay xogo fara badan isticmaali jirtay waxaa ka mid ah waxyaalahay isticmaali jirtay maalin walba ninku markuu shaqo tago ayay ku soo laaban jirtay markaasi waxay bilaabi jirtay afmaroojiis iyo bal inay ninkan iyo islaantiisa ay dab dhex dhigto way ku diri jirtay haweenayda uu qabo ayay ku diri jirtay tan uu qabana waxaaba laga yaabaa inay ahayd tu garab jilica oo aan aqoon badan heer dhaqashada u lahayn sidaa darteed ayay waxay ka helootay goldaloolooyin ay maaragtay gabadha ninka ugu dirto isaga laftiisu arrintaas dareen buu ka qabay islaanta oo faraxsan markuu subaxdii ka tago habeenkii wuxuu u imaadaa iyadoo cadhaysan maalinkii dambe ayuu isagoo fahansanoo islaantii meeluu u marala yuu guriga ka baxay isagoo sii socdo waddada marahaya ayay islaantii ka hor imaatay markaasay tidhi wa eedda bal warran heerkii see ahaa ciddii ma fiicnayd markaasuu yidhi eedda macanta iyaduna xagga gurigiisi bay usii socotaa oo waxay rabtaa inay u dabamarto markaasuu yidhi eedda macanto heerkii waa fiicnaa nabad baana ku barinay carruurtii islaantuna waa wacan yihiin laakiin hadda ayay balaayo ku sii socotaa buu yidhi hadda heerku waa fiicnaa buu yidhi barwaaqay ku baryeen laakiin hadda ayay balaayo ku sii socotaa ayuu ugu jawaabay islaantii ayaa fahantay inuu iyada ku dhaga hadlay ama uu la hadlay halkii bayna ka laabatay ninka heerkiisiina waxay noqotay mid markii dambe dee og xogaha oo dhan mid xogteeda oo dhan lahayo inay tahay bay aragto waxay bilowday inay u googuyso ama gabadhii iyo ninkeediiyo heerkiiba ay ka cararto si caqliyaysan ayuuna ugu jawaabay islaantaas isagoo aan wax aflagaadaa u geysan mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii eebba waxaa la yidhi calaf waa wixii caloosha gala calaf waa wixii caloosha gala